shirka hirgelinta qorshaha horumarinta jubbaland ayaa dhowaan lagu qabtay magaalada kismaayo shirkaasi intiisa badan waxaa looga hadlay qorshaha horumarinta jubbaland ee labada kun shan iyo labaatan ilaa labada kun sagaal iyo labaatan shirkaasi waxaa la sheegay in wax ka bedeli doono kobaca dhaqaalaha maamul wanaagga horumarinta bulshada iyo adkeysiga deegaanka iyo cimilada wasaaradda qorsheynta maalgashiga iskaashiga caalamiga dowlad goboleedka jubbaland ayaa soo qaban qaabisa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiinta kala duwan ee dowlad goboleedka jubbaland labada gole xildhibaano heer federaala odayaasha dhaqanka haweenka dhalinyarada iyo marti sharaf kaleeto lagu casuumay mas-uuliyiintii kasoo qayb galay shirkaasi waxaa ka mid ahaa maamulka degmada kismaayo uu horkacayo guddoomiyaha degmada kismaayo mudane cumar cabdulaahi maxamed faraweyne waxa uu ka warbixiyey muhiimadda ay leedahay hirgelinta qorshaha horumarinta jubbaland isagoo sheegay in loo baahan yahay in laga wada qayb qaato qorshahaasi ama hirgelintaasi sidii loo hirgelin lahaa qorshahan wuxuu muhiim u yahay dadka reer jubbaland oo dhan sidaa darteed waxaa loo baahan yahay qolo walba inay qaybteeda gashato annaga ka wasaarad arrimaha gudaha oo degmooyinka hoos tagaan fadagaasimihii guud oo isagu soo bilaabay oo noo jooga waxaa kaloo noo diyaarsan dhammaan qorshayaashii heer degmo degmooyinka inta badan way diyaarsan yihiin oo bulshada ka yimi oo kaab la yidhaahdo qorshahaasuna wuxuu ka turjumayaa baahiyaha rasmiga ah ee maxaa ahayday dadka degmooyinka ku nool dabcan qayb buu isaguna ka noqon doonaa muhiimadda waxa weeye inagoo isku duuban hay-adaha dowladda iyo bulshada rayidkaa iyo qof kasta oo innagayna ka midi in qaybtiisa uu ka qaato wasaaradda lagala shaqeeyo waana mahadsantihiin annaguna diyaar baanu idiin nahay haddaan nahay degmooyinka oo anugu hadda degmooyinka ogaana u ah agaasimaha iyo guudna waa uu joogaa iyo wasaaradda arrimaha gudaha oo runtii wasaaradda qorsheynta wasaaradda soo raacdaa oo si fiican u diyaarsan marka waa mahadsantihiin soo dhawaada